amiir abu cubayda awaamiraas adeecnes amiir abu cubayda awaamiraas adeecnes dowladani ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa loo qabtay nabadoonnadii waxgaradka beesha jiido ee degtay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga shabeellada hoose dowladani loo qabtay beesha jiido ayaa socotay muddo toddoba maalin ah iyagoo nabadoonnadii loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan nabadoonnada dowladda loo qabtay ayaa tiro ahaan gaaraya afartan iyo saddex oo isugu jira nabadoon iyo waxgaradka beesha jiido munaasabadda lagu soo xiriyey dowladda ayaa waxay ka dhacday gudaha degmada kurtuwaarey ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyadoona ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada ugu horeyn sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay xiritaanka dowladda ayaa beesha jiida u jeediyey inay ku dadaalaan horumarinta dacwada nabadoon kastoo jafadiisu mas-uul ka yahay inuu gaarsiiyo wixii la baray maxaa yeele duruus dhammaystiran baad qaadateen haddii xagga tawxiidka noqon lahaa fiqiga hadduu noqon lahaa tafsiirka hadduu noqon lahaa siiradii nebiga haddii noqon lahayd waxaan dareemayaa inaad qaadateen duruus yacni noocyadeeda kala duwan oo runtii culuum sharci aad ku qaadateen intaasoo dhan aad qaadateen oo horeyn u soo qaadateen maantana maasha allah gebagabadeed maantana allahna soo gaarsiiyey runtii ikhwaani waxa weeyaan inaad gudataan wey maanta xujada waa laydinku oogay haddaad tihiin nuqabadii reer maaragtay jiido sidoo kale suldaanka guud ee beesha jiido sultaan sid cali ayaa isna beesha uu mas-uul ka yahay kula dardaarmay in ay dardargeliyaan dacwada ayna wax bartaan isagoona u mahad celiyay wilaayada islaamiga shabeellada hoose annagan waxaana laga rabaa beesha reer jiido haddaan ahay si hore baan u ballan qaadnay xilliga hadda lagu jiro waa xilli jihaadi ah wakhti badanaa la soo maray marxalado kala duwan ayaa soomaaliya soo martay waa la wada ogyahay hadda maanta waxaa nasiib aan u yeelanay in ilaahay xilli jihaadi ah nasiibkan ilaahay ka dhigo oo mas-uul aan uga noqono reerka nabadoonada mas-uul ay ka noqdaan marka aan ku hogaamino ilaahay diintiisii kitaabka alle subxaana watacala inaan ku hogaamino in waxa ugu fiican shay ugu fiican uu yahay gebagabada munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan kaasoo beesha jiida u jeediyey dardaaran guud ah isagoona si gaar ah u xusay inay adkeeyeen waxyaabihii lagu ballamay waxaad ka hadlayseen hadda oo mugta bandhigiina ku jiray kuduruustii aad qaadateen kutubo mid ka mid ah adalaa'il ayaa waxaweya noola sharaxay wax badanna waxaweyan waa ka fahanteen laakiin cadow waa noocyo badan yahay waa dhagar badan yahay dhagarta marka uu maleegayo dadka in loogu digo dadka wuxuu gaahaatinaya inuu wax uu qabanayo u sheegtaa laakiin wax uma qabto dadka aan ugu digno dadkeena aan ka ceshanno wixii lagu ballamay aanan fulina insha allahu tacaala waxaan malaynayaa dukumenti aan noo qoran oo nabadoon kasta uu haysto saan rajaynayn intaas ayaan odayaasha kula dardaarmana jazakum allahu khayran xaqiiqatan maanta waxa weyaan cadowga ilahi subhana wataala maanta wuu jabay insha allahu tacaala in yaraa ka dhiman intaas dhimanna insha allahu tacaala way jabi doonaan wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe silsilado dowlaad uu qabanaysay qabaa'ilka muslimiinta ee dega wilaayada iyadoona loogu golleeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada